إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda federaalk ayaa dib u bilowday gurashada lacaga baad ah oo ay gaadiidleyda uga qaadato isbaaro weyn oo ku taalla magaalada muqdisho kadib markii ay soo qabqabatay ciidamo shalay ku diriray lacagaha baadda ah meydka gabar soomaaliyeed ayaa waxaa laga helay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka doorashada aqalka sare ee ay dowladda federaalka maanta qaba lahayd ayaa baaqatay xilli dhowaan amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin dignin uu ka soo saaray arrimaha doorashooyinka askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa si xun ugu dhaawacmay madaafiic lagu garaacay xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada maxaarada ee ku sugan gobolka bakool ayaa xalay weerar la kulmay muddo laba sana ah ayaa waxay ka soo wareegatay markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay soo afjartay maamulkii gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka faransiiska ayaa wareegta ay soo saartay waxay mas-uuliyadda imaamnimada masjid ku yaalla gudaha waddankaasi uga qaaday imaamka masjidka sababo ku aadan aayado qur'aan ah oo uu akhriyey intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ugu yaraantii toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay madaafiic lagu garaacay saldhig ay ku lahaayeen owdhegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askarta dhaawacantay ayaa la sheegay inay madaafiicdu cardaadiiqaha ka dhigeen islamarkaasina xaaladooda ay aada u liidato goob caafimaad ayaa la sheegay in askartaasi loo qaaday shala galab ayaa madaafiic lagu garaacay saldhigga ciidamadu ay ku sugan yihiin waxaana ku dhaawacmay tobankan askari walow ay suuragal tahay in khasaaruhu intaasi uu ka badan yahay geesta kale ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa xalay waxay la kulmeen weerar culus ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray etoobiyaanka in muddo ayuuna halkaa dagaal ka socday lama soo werin wixii khasaare ay halkaasi etoobiyaanka lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ah ayaa dib waxay u bilowday gurashada lacagaha baadda ah ee ay gaadiidleyda uga qaadato isbaro weyn oo u taalla magaalada muqdisho kadib markii ay soo qabqabatay ciidamo shalay ku diriray lacaga baad ah haashim cabdinaasir ayaa warkaasi inoo haya dowladda federaalka ayaa soo bandhigtay ciidamo iyada ka tirsan ah oo ay soo qabatay kuwaas oo ku dagaalamay lacaga baad ah oo dowladda federaalka ka qaado gaadiidleyda dagaalka oo ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac dad shacab ah sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliiska dowladda federaalka markii ay dhicii wixii bilaabeen ayay dhexdoodii ka tafatay oo ayagii gudahooda isku bilaabay israsaasayntii halkaas oo ay ku dhinteen dad rayid ah oo tiradooda gaaraysa afar qofood iyo tiro intaas leeg oo dhaawac ah ilaa iyo saddex qofood oo dhaawac ah dowladda federaalka ayaa saxaafadda hor keentay ciidamo iyo qoryihii ay wateen waxaase la yaab leh inay ciidamadeeda inkirtay oo ay maleeshiyaad ugu yeertay si ay ummadda u qalado oo ay isaga beri yeesho falka ay ku kaceen ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo iskaashanaya xooraan iyo dabagal dheer kadib waxay abbaara kow iyo tobankii galabnimo ee galabta weerareen goobtii ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadkii dhaca iyo dilka iyo dhaawaca u geystay bulshada soomaaliyeed waxayna gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah oo kaamirooyinkiinu ay qabanayaan iyo hubkii ay siteen oo ay ku dhibaataynayeen bulshada soomaaliyeed dagaalka shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee ciidamada dowladda federaalka isku qabsadeen lacagaha waa mid ka mid a ficilada muujinaya sawirka dhabta ah ee ay leeyihiin ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo shisheeyuhu dhisay laba kun iyo afartii ilaa maantana uu daadihinayo meydka gabar soomaaliyeed ayaa waxaa laga helay magaalada minneabolis ee waddanka maraykanka sakariyo cumar ayaa warkan inoo haya gabadhan oo la yidhaahdo muniira axmed ayaa muddo saddex ishaha ka maqnayd qoyskeeda hase ahaatee baadigoob dheer kadib waxaa meydkeeda laga helay webiga minneabolis ee hoos mara buundada ay dadka u damaasha tagaan ee magaalada minneabolis halkaas oo ay ku sugnayd markii dad ugu wardambaysay ciidamada biliiska ee minneabolis ayaa meydka muniira ka soo saaray webiga minneabolis waxa ay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriirta dadka ka dambeeya dilkeeda ama inay webiga dhacday qaar ka mid ah qoyska muniira ayaa dhankooda sheegay inay u maleynayaan in gabadhooda webiga lagu riday dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada minneabolis iyadoo dilkankii ka horreeyey loo geystay toddobaad ka hor muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray maxamed xuseen xasan soomaalida ku dhaqan maraykanka gaar ahaan kuwa ugu badan ee degan halka iminka gabadhan meydkeeda laga helay ayaa horey u sheegay inaanan amni lisku halayn kara aysan haysan oo dhac iyo dilba ay la kulmaan doorashada aqalka sare ee dowladda federaalka maanta ay qaba lahayd ayaa baaqatay xilli dhowaan amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin digniin uu ka soo saaray arrimaha doorashooyinka maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya iyadoo maanta ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha julaay islamarkaana horay dowladda federaalka ay u cilaamisay doorashada aqalka sare ayaanan ilaa iyo hadda la qaban wax doorasho ah mana muuqato saansaan muujinaysa in maalmaha soo aadan dowladda federaalka iyo shisheeyuhu qaban karaan doorashada aqalka sare oo ay u tartamayaan dad ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa ka yimid qurbaha sababta ugu weyn dib u dhaca ayaa loo aaneeyey in la la'yahay dadkii dooran lahaa xubnaha ka mid noqonaya aqalka sare iyo maamul goboleedyada oo xilligan aanan u diyaarsaneen qabashada doorashooyinka aqalka sare maxamed xasan ciro oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in horay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay u qabsadeen shan iyo labaatanka bishan in la qabto doorashada aqalka sare laakiin dhankooda aysan ka hirgelin madax maamulgoboleedyadu iyagaa galay heshiiskan iyagaana wakhtigan qabsaday marka anagu wati in wadanku doorasho ka dhaco waa waxaan rabno laakiin waxay muhiimadu tahay annaga iyagaba mas-uuliyad baana saarayd annaga mas-uuliyadeena waan ka soo baxnay hadda xaggooday jirtaa dadka u dhumduleela arrimaha soomaaliya ee falanqeeya xaalka dalka ayaa sidoo kale sheegaya in dowladda federaalka ay la'dahay dhaqaalihii ay ku qaban lahayd doorashada oo ilaa iyo hadda aanan laga helin shisheeyaha kuwaas oo dalalkooda ay ka jiraan dhaqaala dari sababo ku aadan cudurka coronafirus dhowaan ayaa kelimad uu jeediyey amiirka xarakatu shabaabulmujaahidiin sheekh axmed cumar abuu cubaydah laguna soo beegay munaasabadda ciidul adxa waxa uu si adag kaga hadlay doorashooyinka waxaana shiikhu uu dadka xasuusiyey masiirka kuwii ka qayb galay doorashooyinka oo qaarkood la dilay kuwo kalena ay iminka ku nool yihiin xaalad cakiran waxaan uga digaynaa ummaddeenna inay ka qayb qaadato doorasho kushaagga dalka laga hirgelinayo waxaan uga digaynaa inay qayb ka noqoto gumaysiga dalka uu ku jiro garab iyo sharciyadna siiso ajandaha gaaladu wadato ee salka ku haya la dirirka shareecada islaamka waxaan digniin iyo dardaaran u diraynaa ergada wax soo xusha waxaad ogaataan inay nimankan mansab raadiska ah idinku guurayaan gaalnimona idiin horseedayaan markay idinku dangaaraanna way idinka danaysanayaan amnigiinnana ma sugi doonaan ha ku kadsoomina ballanqaadyada ay idiin fidinayaan ee ay ugu horrayso inaad dhaqaalo heli doontaan cidnana idiin ogaan doonin codayntuna qarsoodi ahaan doonto waxaadna ku tusaale qaadataan masiirka kuwa idinka horreeyay halka uu ku dambeeyey iyo intooda ka nool hadda nolosha ay ku nool yihiin waxaan allah ka rajaynayaa inuu dadkeenna iyo dalkeenna diintiisa ku ilaaliyo gaaladana inaga dulqaado si kastaba ha ahaatee culimmada diinta islaamka ayaa marar badan ummadda kaga digay doorashooyinka iyagoo sheegay in looga baxayo diinta islaamka waxaana ay soo qaateen nusuus sharci ah oo faahfaahinaysa xukunka qofka ka qaybgala doorashooyinka muddo laba sanaha ayaa waxay ka soo wareegatay markii xarakada shabaabul mujaahidiin soo afjartay maamulkii gobolka banaadir ee dowladda federaalk ah cabdifatax maxamed qaasim ayaa warbixintan noo eegaya
muddo laba sano ah ayaa ka soo wareegatay markii xarakada mujaahidiinta al-shabaaba ay soo afdireen maamulkii gobolka banaadir ee dowladda federaalka islamarkaana uu hogaaminayey cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo haystay dhalashada dalka ingiriiska shalay oo kale afar iyo labaatankii bishii luuliyo ee sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii weerar weyn oo abaabulan ah ayaa ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee fiisha governa halkaasoo xaflad soo dhoweyn ah loogu sameynayey ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya james swan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goortaasi sheegay in ujeedka weerarka uu ahaa in lagu qaarajiyo ergeygaasi maraykanka u dhashay balse uu ka badbaaday waxaase ku dhintay madaxdii maamulka gobolka banaadir xilli ay shir ku jireen waxyar kadib markii uu ka tegay ergeygu dowladda federaalka ayaa shalay oo sabti ahayd qabatay baroordiiq u gaar ahayd cabdiraxmaan yariisow mana dhicin in kulankaasi lagu xuso agaasimayaashii iyo guddoomiyaashii degmooyinka ee ku dhintay dhacdadaasi guddoomiyaha banaadir ee xilligan cumar finish oo madasha baroordiiqda ka hadlay ayaa waxa uu yidhi mas-uuliyiinta maamulka gobolka waxaan samaynaa xilligaas ee, taariikhaha iyo muuqaallo ka turjumaya qof walba taariikhdiisa ayaa halkaas lagu aqriya sidaas ayaan samayn doonaa gelinka dambe haddii aan la idmo ma rabo ee, inaan intaa ka badan idhaahdo weerarka ah oo lagu jaray mid ka mid ah halbowlayaasha dowladda federaalka ayaa tan iyo xilligaasi la dareemayaa saameynta uu reebay maxaa yeelay waxaa lagu dumiyey maamulkii gobolka banaadir oo idil halkaas waxaa ku fashilantay istaraatiijiyaddii iyo qorshayaashii maamulka waxaa korodhay cabsida ilaa iyo haddana maamulka gobolka banaadir dhexdiisa iskuma kalsoona sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo labaatankii madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa meel fagaaro ah ka sheegay in weerarkii xarunta gobolka banaadir uu dibudhac weyn ku keenay dowladda iyo waxyaabihii ay hiigsanaysay wax walba aan samayno waxaa qayb weyn ka ah gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow oo isagana qayb ka ahaa yaa tiisii u timid halkaasi ay ku dhibaateeyeen ay ku dileen isaga iyo howlwadeeno kale gobolka ah halkaasi waxaana waxaana galay hakad yaana galay oo ahayd in aan hal sano isku diyaarinno goobo badan oo dawladdu leedahay inaan dhisanno gacanteena aan ku dhisanno oo annagu aan isku tashanno hakadkiina galay waxaa noogu soo xigay guddoomiyihii cusbaa intuu shaqada ka baranayo iyo covid nneteen oo adduunkao dhan kala xihay dhacdadii afar iyo labaatankii julaay waxay dowladda federaalkihii ku weysay guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan yariisow oo maalmo kadib qaraxa u dhintay dhaawac halis ah oo soo gaaray sidoo kale waxaa dadkii lagu dilay ka mid ahaa agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha cabdulaahi dheere agaasimihii qorshaynta iyo deegaanka injineer shuuriye agaasimihii nadaafadda cabdifataax xalane guddoomiyihii degmada cabdilcasiis sabaax cabdulaahi asad guddoomiyihii degmada shangaani zahra markeysi guddoomiyihii degmada waaberi mahad cilmi la taliyihii dhanka sharciga ee yariisow abukaate xasan maxamed sabriye iyo xubno kale in xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliso weerarka noocan ah ayaanan ahayn mid markii hore la baciidsanayey kol haddii ay horay howlgallo uga fuliyeen madaxtooyada maxkamadda sare xalane u n d b baarlamaanka iyo goobo kale oo si aad ah loo ilaaliyo hase ahaatee arrinta dowladda federaalka iyo qaadan waaga ku noqotay ayaa ah in mar quraha lasoo afjaro maamul gobol oo dhan waana midda keentay in muddo dheer kadib la magacaabo cumar finisha fariintii uu weerarkaasi kadib diray afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cabdilcasiis abuu muscab ayaa ahayd inaysan jirin meel ay ku nabadgelayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha waxaana muddada labada sannadood ah ee laga joogo dhacdadaasi la dilay mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda guddi uu farmaajo madaxweynaha dowladda federaalkiihi u xilsaaray inay baaritaan ku sameeyaan weerarkii xarunta gobolka banaadir ayaa ilaa iyo hadda ku maqan shaqadaasi waxaana sanad guurada labaad ee weerarkaasi ay ku soo aadaysaa iyadoo uu khilaaf iyo jahwareer ka dhex jiro dowladda halka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa warkaa dhegeystayaal halka idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka faransiiska ayaa waxa ay wareegtay ay soo saartay mas-uuliyaddii imaamnimada uga wareejisay imaamka masjid ku yaalla gudaha waddankaasi sababo la xiriira aayado qur-aanka kariimka ka mid ah oo uu akhriyey imaamka masjidka weyn ee santi shamande kuna yaalla gudaha magaalada lower ayaa laga wareejiyey mas-uuliyaddii masjidka kadib khudbad ciiddii uu akhriyey oo ay ku jireen ayado qur-aan kariimka ah ka mid ah oo ku jira suurat al axsaab kuwaasoo haweenka nabiga caleyhi salaatu wasalaam allah uu ku amrayey in guryahooda ay joogaan iyo xadiis kale oo laga wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda faransiiska ayaa waxa uu sheegay in arrintaani ay ka hor imaanayso sharuucda faransiiska waxaana imaamka oo lagu magacaabo maadi axmedi laga eriyey masjidka muuqaalka imaamka masjidka oo ayadaha qur-aanka kariimka akhrinaya waxaa barta internetka geliyey sarkaal ka tirsan faransiiska oo laga soo doorto magaalada masjidku uu ku yaallo waxaana goor dambe ka war heshay wasaaradda arrimaha gudaha ee faransiiska markaas ayuuna soo baxay amarkani dowladda faransiiska ayaa waxay ku doodaysaa in imaamku uu dhiiri gelinayo in haweenka muslimaadka ahi ay guryaha joogaan taasina ay ka hor imaanayso xeerka jamhuuriyadda faransiiska sida hadalka loo dhigay warqaddan ka soo baxday dowladda faransiiska ayaa waxaa lagu sheegay in imaam maadi axmedi laga wareejiyey mas-uuliyadda masjidka lagana shaqay doono in aan loo cusboonaysan warqadaha joogitaanka ee waddanka faransiiska dhowaan ayay ahayd markii dowladda faransiisku sidan oo kale imaamnimada masjid ay ka wareejisay nin lagu magacaabo mahdi kaas oo imaam ka ahaa masjid ku yaalla gudaha dalka faransiiska warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inageenta